warbaahinta idn news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
aday gudaha arrinkaasu aniga nalama habboona marna nalama habboona dad mas-uuliyiin oo waxgarad oo muslima inay hadda arrintaasu ka soo baxdo dadka cabdiloo ka gudbaaya gobolkooda kasoo gudbaaya inay maaragtay ka xiraan meeshii waddadii ka xira ay soo marin hayeen arrin munaasaba maahan laakiin ilaahay dadkan un maaragtay qulubtooda soo dumahana isoo dhaweyn walaalahooy iska soo gudbiyaan laakiin ay u ogolaadaan inay dekedaas kasoo degaan laga xirin intaas un baa maaragtay walaalahan anigu kuna kula talinaya maxaa hadda ka dhalan kara arrintaas sabax bidaanta ka dhalan karta waayo dadkii diyaarado lama soo daaburi karo haddii maraakiibtii soo qaadi laheed oo dad badan soo qaadi laheed haddii laga celiyo wadadii laga celiyo hadda berberama foga maantana badda badkixii baa lagu jiraayo hadda xaar maba imaan karaan dooyihi yaryar iyo masaana maraakiibta yaro maba imaan karaan marka laba arrin ee somaliland u cugsatay midna waa amniga oo ay sheegeen in kooxahay iyo man ka dagaalama ay ka cabsanayaan midda kalena waxa ay ku sheegeen in ay waayeen cid ku taageerta oo beesha caalamku ay ku eedeeyeen inay ka gaabiyeen in lagu taageero dadkaas in wax loo qabto arrintaas garbay uleeyihiin beesha caalamku arrintaas dagaalkaas baykanka iyo reer galbeed iyo way isla ogyihiin iyo damtaan dowal khaliij arrintaa ay bilaabeen inay dadka ku tala galaan gobolada ay kasoo degayaan iyo meesha ay kasoo baxayaan inay gacan ka geystaan oo ay uga kaalmeeyaan oo dadkaas goboladooda ku celiyaan iyagaa laga reebi waana ruso taas garay ku leeyihiin laakiin waxaysan gar ku lahayn badii baan ka xirnay aysan gar ku lahayn laakiin inay yidhaahdiin badi waa furanta laakiin tabar uma hayno intaasaa ku filay
waa gartay marka hadda maxaa la gudboon somaliland hadda go-aankan waa uu soo baxay maxaad idinka farriin oo somaliland u diraysaan waxaan leenahay in mataqaanaa aysan beesha caalamku dadkaas kugu gacan siin way ku gar leeyihiin laakiin inay badii xidhaan oo ay dadka yidhaaheen soo mari maysiin carruurta maarta umaan lahan ilaahay meel kasta wax ka siiyey inay iska soo gudbeen oo yidhahdeen anagu tabaruma hayne dadkii waa in dad gurban loo helaa advocatekaas bixiyaan kaliya ku habboonay waa gartay marka dadka siyaasadda darso waxay leeyihiin arrintanna siyaasad bay la xiriirtaa oo somaliland waxay leedahay dadka soomaalida ah ee yeman ka imaanaya waa in qaxwooti ahaan loo aqoonsado iyagoo somaliland ku nool marka ma is leedahay arrintaasi siyaasadda ah saameyn ayay ku yeelan kartaa dadkaasi rayidka ah ee dhibaataysanaya yeman ka imaanaya arrintaasi wixii aniga igala muuqata dadkaasi inay soo badbaadaan dadkaas dad yamanaha la socda etoobiyaana la socda dad badana la socda oo aan soomaali ahayn marka iyagu anigu waxaan tahay nimankaas wixii dhiba oy way sheegan karaan laakiin inay badii ka xiraan oo dadkii inay soo maraan meeshay ka xiraan xoogaa arrintaas waxbaa igula jire inay arrintaas ka fiirsadaan walaalaheen waa gartay dadaaladii aada wadeen ee gurmadka bal ka waran iyo saameynta arrintan ay ku yeelan karto
dadaalku waa guddu waa wanaagsan yahay waa dadaalayaa arrintaana waxaan rabnaa anagu wixii aan qaban karno inaan qabano soomaalina waa dadaashay waan lasii dadaalayaa dadkaana sidii dalkooda loogu soo celin lahay ku nabad imaan lahay inaan ku dadaalnaan rabnaadkaan la yidhahdo dadka hadda yeman ku nool gaar ahaan dekedaha yeman maqa iyo mukalla oo labada dhinacba ku kala wajahano boosaaso iyo berbera dad badan baa la sheegayaa inay ku sugan yihiin marka gaar ahaan dekeda maqa oo ku wajahan berbera sida safaarada soomaaliya ee yeman ay sheegtay maxay dhibaatada caynkii ay wajihi karaan ayaad isleedihiin sideesa si wax kale oo badbaado ah oo dadkaasi ay heli karaan ma jirtaa wallaahi arrintaas waa arrin culayska badan keenaysa dhib badan keenaysa waxaa ku dhibtoonana dad walaala oo muslimiina weeye walaalahena reer mataqaana somaliland waxaan ka codsanaynaa si sharaf looga codsanaynaa inay bad u furaan oysan ka xirin dadkaasu wixii gacan aan ka geysan karnaan ka geysana sidii lagu soo gudbin lahaa laakiin ayagu inay badi u furaan aysan ka xirin intaas mataqaana ayaan ka codsanaynaa wasalaamu calaykum